dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxaa kamid ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo shirka markii uu gabagoobo kadib ay wakti kooban wada hadleen wadanku dagaal buu ku jiraa horeyna dagaal waa ugu jiray nimankan argagixisada ee al-shabaab iyo daacish iyo noocay doonaan baha sheegtaane magacay doonaan ha qaataane weerar bahalnimo ah oo maalin walba dadkeena lagu leynaya ku hayaan waxyaabihii ballanqaadyadu sameeyeen waxaa kamid ahayd madaxweynuhu inuu nolosha dadka soomaaliyeedna wax ka bedeli doono nabad la taaban karana wadanka uu ka dhalin doono muddo laba sano gudaheed ah dagaalka marka waktigaa qaadanayo soomaaliya keliya kuma filla waxaan u baahannahay taageero caalami ah waxaan u baahannahay inaan wadamada saaxiibadeena ah inaan la kaashano maraykankuna wuxuu kamid yahay dee dalalkaan isleenahay waxweyn buu idinkala qaban karaa la dagaalanka kooxahan argagixisada ah waxay ka wada hadleen un kaalinta maraykanka oo arrintaa ka geysan karo kulankii yaraa ee madaxweynaha labada madaxweyne ee yeesheenna waxay ku lafagureen un sidii arrintaa loo sii dardargelin lahaa dowladda maraykankuna horeyna waa noo muujisay haddana waxay noo sii adkeeyeen inay inay arrintaa waxweyn nagala qayb qaadan doonaan